dibadbaxan maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo ahaa mid aad u ballaaran waxaa looga soo horjeeday furitaankii shirkii maalinnimadii shalay ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo madaxda dowladda federaalka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha oo iyagu shirkaasi furay dibadbaxyaasha oo aad u caraysanaa ayaa waxaa horkacayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka lixda gobol waxaana guud ahaan dibadbaxan soo qabanqaabiyey maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ka kooban waa kuwan qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol ee dibadbaxan soo qabanqaabiyey
quruurta ardayda in cidna madoorida intaan noolna waxaan idin ballan qaadaynaa xuquuqdii inaan soo qaadno ilaa tan ugu dambaysa gabadha ugu dambaysa aan ka soo harta ardayda badan waa way ogaahiyaane innii walaaw inta lagsu suubiyo wal un qaadaan an hayn wal wal oo ilaahay amarshee jare la ogolaado karoon an hayn unu baarlamaanka aynu dhisinyi wasiirada aynu madaxweyne ayn dhisinyi golo guurta dhisinyi boqol iyo soddon laga dhisin wal noomaq an malle migi shilin ba dibidda ku gooy un an aragna ambuulada nonni anfa'as soortayna koblika aaman horay an sheegni maylena dadka dulmiga wedadu oo dulmiga hala duulaaw ilanka caada qaatadi ahoo ilaa amarsha jare ee, boqolka dollar la siyaaw laha ka gaday hor i reed liin wedwedadoo meelo meelo la geliyaaw dulmiga weydiiyaan dulmi liiska dilo ha ka tala galeen ununu dul- ee, ni- dulmigaasa inay afjarrafadaan nabadgelyo ka shaqeeyaan haddin urwarkaan meelo saarin may kale lenaa dadka digili mirifleega amase soomaalida liti gobol degan a banaanka jaro ee, macnaa gaabideenga siinglena gaabideen may ku gaabideena ma inta ciidanga rooga dad oo intaasoo kun ewa rooga hamiin imaalan mayli suubiyo ee mudaaharaada dareere walkasti dareere ee marka isagna magi isag lafaagigna hega ka dhooriteen ee jaabkigna inta handeero hayna dhibaaka qabna ugu dambayn waxaa dibadbaxa ka hadlay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya madoobe nuuno maxamed isagoona sheegay in mar walba ay taageersan yihiin rabitaanka shacabka
kusoo xisaran gudoomiyihii baarlamaankii iyo wasaarihii oo ciidamada haladooda dhexdooda ay ka fureen shir shirkii asaga ahaa shacabkii reer koonfur galbeed fajarka ay ka qabaan waa kana maanta way kaga jawaabayaan wixii meesha ay ka sheegeen oo dhan shacabku waxaan weydiinaynaa ma saddex gobol aad rabtaan mise saddex gobol ma rabtaan saddex ma rabtaan maxaa rabtaan istaaga isee maqashii halasiiyey meesha caalamku arkaysaa jacsi soomaaliyeed oo ku gashan diiwaankiisii horitaankiisa dowladda federaalku waa ujeedaa shacabka rabitaankiisa iyo jawaabtiisa yaad wax u dhisaysaan war saddexdii loo dhisaya aan weydiine shacabkii soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxay doonteen lix gobol inay dhistaan waana ku heshiiyeen Anaa caalam si kastoo ay ahaataba dibadbaxan maanta ka dhacay magaalada baydhabo waxa uu ku soo beegmaya xilli maalinnimadii shalay magaalada baydhabo uu ka furmay shirka dib u heshiisiinta ee lagu dhisayo maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol ka kooban cabduqaadir barre macalin